جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xindheer ee wilaayada galgaduud howlwadeennada makaatiibta maamulka islaamiga ah ee degmada bo-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu soo gebagabeeyey degmadaasi maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa howlgal lagu aruurinayey waxyaabaha dhacay ka sameeyey degmooyinka wilaayadaasi wilaayada shabeellada hoose iyo hoggaanka dhaqanka wilaayada ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka suldaankii beesha hadame kulan ballaaran loo socday ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay degmadaasi يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa haatanna isagiyo dhan iminkana war deg deg ah iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed waad mahadsan tahay walaalka duurnimadii maanta ciidanka mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee shabeellada dhexe ka tirsan een dagaal kooban kadib allah fadligiis ciidanka mujaahidiinta waxaa u suuro gashay inay la wareegaan gacankuhaynta deegaanka maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka ayaa ka firxaday goobta dagaalka markii ay xabaddu bilaabatay een saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in dagaalkii koobnaa ee maanta ka dhacay deegaanka daarunicma lagu dilay laba askari oo murtadiin ah sidoo kalena mujaahidiintu ay qaniimaysteen labadii qori ay wateen maleeshiyaadka la dilay een xaaladda deegaanka daarunicma ayaa iminka degan ciidanka mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta uga haya maleeshiyaadkii murtadiinta ee deegaanka ka firxadana waxaa lagu soo waramayaa inay u carareen een deegaanka lagu magacaabo alkowthar ma ahan markii ugu horreysay mujaahidiintu ay weeraraan saldhigga murtadiinta ee daarunicma dhowr jeer oo hore ayay halkaa weerar ku qaadeen islamarkaana ay la wareegeen deegaanka iyagoo cagta mariyey maleeshiyaadkii halkaa ku sugnaa wixii kusoo kordha dagaalkii koobnaa ee maanta mujaahidiinta kula wareegeen deegaanka daarunicma iyo khasaaraha cadowga waxaan kusoo gudbin doonnaa wararkeena soo socda insha allahu tacaala faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaasi war kaleoo ku aadan sarkaal ka tirsan murtadiinta oo lagu dilay howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka muqdisho waxaa inoo hayaa walaalka xaaris cabdulqaadir faahfaahinadan dheeraadka ee laga helayaa dagaal habeen ka hore cutub ka tirsan bayanada mujaahidiinta wilaayada shabeellada hoose ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo lagu kediya cadowga allah islamarkaana lagu gaarsiiyey khasaare bakhti iyo dhaawaca inta la xaqiijiyay waxaa mujaahidiintu weerarkii habeenkii khamiista ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka namber lixdan ay ku dileen toban askari oo murtadiin ah halka toddoba kale oo maleeshiyaadka ahna ay ku dhaawacmeen weerarkaas ayaana ku biiriyey howlgallada barakaysan ee mujaahidiinta wilaayadaas ay kula xisaabtamayaan maleeshiyaadka ridada ee dhibaatada ba'an ku haya shacabka muslimka ah isla wilaayada shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ka socdanayay inta u dhexaysa deegaanka sharimbood iyo danow waxaana weerarkaas qaraxa ku bakhtiyey saddex askari oo murtadiin ah halka askari kale isna uu ku dhaawacmay dhanka wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka caalasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa murtadiinta oo lagu magacaabi jiray abshir maxamed kaas oo muddooyinkii dambe si gaar ah ugu howlanaa in maleeshiyaad macuusle oo ka sameeyo shabeellada hoose si ay dhankooda usii kordhiyaan dhibaatada ka dhanka shacabka muslimka ah ee ku dhaqan wilaayadaasi balse geesida towxiidka ku guulaystay inay soo afjaraan shartiisa kahor intaysan saamayn muslimiinta maataled xaaris munaasabad lagu maamuusiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xeendheer ee wilaayada galgaduuda nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxay ahayd munaasabad si quman loo soo qaban qaabiyey oo lagu maamuusayey arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo madarasada barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee qurdubo ee magaalada xiindheere oo makaan cusub loo guuriyey waxaa goobta ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaaudiin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda qur-aanka dhammaystay ee xafladda loo qabtay oo tiradoodu dhammay toban lix ka mid ah waa gabdho halka afar kalena wiilal ay ahaayeen taana waxaa lagu garanayaa dadaalka gabdhaha ay wadaan ee barashada diinta ugu horeyn waxaa munaasabadda aayado qur-aan ah ku furay mucaad cabdinuur oo ardayda qur-aanka dhammaystay ka mid ahaa ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم inta badan munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay ardayda madarasada barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee qurduba waxyaabihii ay barteen haddii ay ahaan lahaayeen qur-aanka kariimka iyo kitaabo muhiim ah saadaq cilmi cali oo mikrofonka lagu wareejiyey ayaa si qurux badan waxa uu ugu luuqeeyey beej ka mid ah kitaabka nuuniyatulkaxtaani يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحضض به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وسف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني munaasabadda oo socotay wax ka badan saacad ayaa waxaa si wacan ugu maqsuuday bandhiga ardayda waalidiintii dadaalka ku soo baxshay oo saacad walba ku mutaabicinayay barashada qur-aanka iyo macalinka madarasada oo si xagar la'aan ah wax u baray macalin maxamed oo ah macalinka madarasada qurduba oo aan wax ka weydiinay waxyaabaha kale ee madarasada lagu barto marka laga reebo qur-aanka kariimka ayaa sida tan yiri Een, waxaana lagu dhigaa qur-aanka kariimka iyo culumtiisa kutubta mutuunta ah qeybaha kala duwan sida tucfatul atfaal jazariya een, kutubta yacni caqaa'idka een, ashcaarta kala duwan haddii caqiida tahay haddii ay tajwiid tahay iyo hadday tahay ma garanaysaa een, tafsiir a- waxyaabahaas o dhan lagu bartaa
madarasada lagu barto qur-aanka kariimka ee qurduba ee ku taala magaalada xiindheere waa madarasada keliya marka wilaayada islaamiga galgadud loo eego xiindheere ay kaga taalo iyadoo qayb ka ah madaarista ugu firfircoon ee magaalada mas-uuliyadda dhanka ardayda ee macalinka uu hayo ayaa waxaa lagu ogaadaa xilliyada ardayda fasax yihiin sida maalmaha jimcaha iyo khamiista sababtoo ah haddii carruurtu xilliyadaasi ay guryaha ku sugan yihiin maray dacwo yihiin iyo maray islaynayaan waaye haddii ay guriga ka maqan yihiinna waaba welwel intiisa la eg marka sidaas bay mas-uuliyadda macalinka u ahayo mid la dhayalsan kara aanay ahayn arday aad u fara badan ayaa qur-aanka ku bartay madarasada qurduba ee magaalada xiindheere kuwaasoo iminkaba tujiya salaadaha masaajidda iyo goobaha lagu cibaadaysta ee magaalada iyo weliba xilliyada rabadaanta oo ay tujiyaan salaadaha taraawiixda iyo salaatuleylka mahadsanid abushiiba howlwadeennada makaatiibta maamulka islaamiga ah ee degmada boale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu soo gebagabeeyey degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaas inoo haya dowradan diiniga ah oo socotay muddo toddobaad ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe u soo xiray inta badan howlwadeennada makaatibta xisbada sakada iyo midka maaliyadda ee degmada bu'aale kuwaas oo iyagana si wanaagsan uga faa'iiday muddadii ay dowraddu socotay duruustii lagu qaatay muddadii toddobaadka ahayd ee dowladani ay socotay waxaa ka mid ahaa xusnul khuluq iyo atacaamul maca annaas kuwaas oo si weyn loogu kala dhigdhigay mujaahidiintii dowladdaas loo soo xiray maadaama ay iyagu had iyo jeer ka dhex shaqaynayaan bulshada muslimiinta ah ee ku hoos nool raayda towxiidka idaacadda islaamiga andalus ayaa markii ay dowladdu soo xirantay waraysi la yeelatay qaar ka mid ah saraakiishii dowladdaas diiniga ahaa loo soo xiray bal waxaa marka ugu horreysa noo faahfaahisaa halkan dowladda ku qaateen iyo maalmaha ay socotay halkan waxaan ku qaadanay dowlo aada u qiimo badan oo maaragtay maamulka degmada uu noo soo diyaariyey oo cashara toban ah oo ka koobnayd oo midba midka kale ka daran yahay macaankiisa iyo ahmiyadda uu lahaa faa'iidadaan ka faa'iidnay hadda faa'iida hadda aan soo koobi karo ma aha faa'iida aad u ballaaran aan ka faa'iiday sababtoo ah waxaannu halkan ku qaadannay ilaa toban kutub waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa waxaa ka mid ahaa fadlulcilmi waxaa ka mid ahaa xusnuulquluq waxaa ka mid ahaa aljihaadu fii sabiiliillaah waxaa ka mid ahaa alsalaad waxaa ka mid ahaa fannu tacaamul maca annaas waxaa ka mid ahaa alaammaana alaammaana ammaanada markaan hadda ku noqdo haddii ay ammaano jirin oo dadkani muslimiinta ah waxay ammaanadooda aanay sugneen wax kala soconayaba ma laha ilaahay subxaana wa tacaala ayaana na amray inay ammaanada maxaan ku yidhahdaa shay culus ay tahay waxaa ka mid ah kitaabka yidhaha alxisba oo ku saabsan shaqadiiba walamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar waxyaalo badan baa soo hosgalayo haddii hadda taa'ida la fiiriyo waxaa ka mid ah ummadda bulshada ah in qaybna wanaagsan yihiin qaybna xumaantaay ku dhex jiraan dhinacii dhanbal isu soo jiijiido marka haddaadan adigii u dadaalin oo u diyaargaroobin ama aadan baranna hadhow wax kuu soconaya ma jirto dowladani ayaa noqonaysa midii afaraad ee uu toddobaadyadii lasoo dhaafay u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah iyo howlwadeennada makaatiibta degmada waana qayb ka mid ah waxqabadka maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale
maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa howlgal lagu aroorinayay waxyaabaha dhacay ka sameeyey degmooyinka wilaayadaasi cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaas eelahayaa iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada ayuu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ku howlanaa maalmahan baaritaanka iyo dabagalka waxyaabaha dhacay ee ku harsan goobaha ganacsiga qaybahooda kala duwan mashruucan oo ah mid faa'iido weyn u leh ummaddah ayaa laga sameeyey degmooyinka bu'aale saakow salagle iyo degmada tani jilib waxaana intii ay shaqada socotay uu maktabka caafimaadku soo helay agabyo badan oo taariikhahan dhacay wakhtiga isticmaalkooda waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gebagabada mashruucan ka hadlay ayaa maktabka caafimaadka ku bogaadiyey shaqada wanaagsan ee laga qabtay degmooyinka gobolka maktabku wuxuu istaagay baaritaan uu ku sameynaya ganacsiga sida bakhaarada dukaamada farmasiyada iyo wixii la mid a ee lagu gada badeecooyinka lagu iibiya ayay sameynayeen baaritaan oo dhaydkooda iyo wixii kasbaayara dhacay si ummadda looga qabto waana dee shaqo ay qabtaan sanad walba mar ama laba mar ay qabtaan sidaa darteed degmooyinka gobolka oo dhan iyay ka samaynayeen shaqada iyada ah qaar badan oo ka mid a dee waxyaalihii bakhaarka yaalay wakhtigoodii u dhammaadeen way ka soo qabteenoo mar kale ayuu waaliga ganacsatada ugu baaqay in magaalooyinka kale ay ka keenaan waxyaabaha aan ku wanaagsaneen shareecada islaamka isticmaalkooda taasi beddelkeedana ayuu ugu baaqay in bulshada ay u keenaan waxyaabo faa'iido u leh iyagoo markaasi ilaalinaya shareecada islaamka alaabaha marka mararka qaar waxaanu soo gala waxyaale aan sharciga ku bannaanaynoo sawiro nooleyaal ay ku jiraan ciiddii haddoo kale waxaa aada loo soo geliyey sawiro noole ahoo sida masas iyo farda iyo muxuu ahaaye qof nooloo faras saaran iyo nin qori wata iyo noolayaashaasoo dhan waa wada asnaam waxay keeni karaan annaga inay barakadii naga qaadaan sharcigii ilaahayna dee waad garanaysaanoo arrintaa xaaraaniyay ku tahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala ganacsatada inaan oga digno waxyaalaha shareecadu aysan ogoleen oo dhanba inaysan keenin oo ay ka mid yihiin mataqaanaaye moobeelada iyo waxyaalaha muusikada lagu duubay waxyaalo fara badan oo marka ummaddii dhibaato ku haya ayaa jira sida bastooladaha kuusha ay ka dhacdoo kale waa waxyaalo keeni kara dee qofka inay dhibaato u keenaano waxyaalaha noocaas oo kale a marka waxaa la rabaa dadku inay iska ilaaliyaan waxyaalaha lagu xayeysiinayo dhaqanka xun iyo fawaaxishta iyo waxyaalaha diinka aan ku banaanayno qofka muslimka la rabo inuu ka xishoodo ganacsi ahaan in loo keeno marka sax ma ahan arrintaa marka si guud insha allahu tacaala ganacsatadana waan ooga digaynaa qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsatada wilaayada ayaa dhankooda soo dhoweeyey la socodka maktabka caafimaadka ee badqabka bulshada uu muddooyinkan ka waday degmooyinka wilaayada jubbada dhexe maktabka caafimaadka gobolka jubbada dhexe oo maalmahan ku howlanaa waxyaabaha dhacay oo bini-aadanka uu isticmaalo quud ama dawo ama sharaab noocyadiisa fara badan oo dhacay oo lasoo ururiyey baa hortaayna macnaha yaalla waxyaaba aan la soo koobi karin oo fara badan baa hortayaana xabnaha ayaa yaalla oo ay noogu yareen waxaan leenahay marka aan ganacsatada ka codsanaynaa ummadda waa ummadiini ummad islaam ahaa tihiin haddee in laga ilaaliyo ummadda waxyaabaha muxuu ah dhacay oo hadhow dhibaato caafimaad u keeni kara oo adiga naftaada khiyaamahaada macnaha wax u dhimay waxyaabahaasoo dhan waxaan leenahay ha laga ilaaliyo ummadda ganacsatada waxaan leenahay marka arrintaas allana ha ugu baqeena haddaad maanta qof wax dhacay aad siido adoo og bareer aad u siido ilaahina waa kugula xisaabtamaa ciddii markaas maamulahoo wax garanaysaana waa kugula xisaabtame maanta horteenna waxaa yaalla inta la isticmaalo shay ka maqan ma jiro aan dhihi karnaa xaqiiqatan waxaa laydinka rabaa shayga yar oo aad waxaysanayso inaad xalaal ku waxaysato haddaad wax walba inta iska soo qaadato dadkii ku sumayso suntaas adaa faafiye ogow marka waxaan leenahay ninka la yidhahdo maktabka caafimaadku shaqo fiican oo qabtay khayr allaha siiyo
wilaayada shabeellada hoose iyo hogaanka dhaqanka wilaayada ayaa ka tacsiiyey istishaadka suldaankii beesha hadame cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi loo hayaa iyadoo maalintii afaraad laga joogo istishaadka allaha ka aqbale maraaqa cabdulaahi maxamed yare maraaqa beesha hadame ayaa waxaa geeradiisa ka tacsiideeyey waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan iyo qaar ka mid ah waxgaradka wilaayadaasi ugu horeyn sheekh cabdisamad ayaa kelimad sabarsiin ah u diray guud ahaan ehelada maraaqa beesha uu ka baxay nuqabada gobolka iyo qeybaha kala duwan ee wilaayada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh aan ka diraynaa si guud beesha hadamo oo ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha hadamo ilaahi subxaana watacaala ha u dembi dhaafo samar iyo iimaan allaha ka siiyo asagana waxaan ilaahi subxana watacaala uga baryaynaa inuu jannatalfirdowsa ka waraabiyo xaqiiqatan malaaqa wuu shahiiday ilaahi subxana watacaala aan u weydiinaynaa shahaadadaas inuu ka aqbalo naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu waxaan kaloo tacsiyeynaynaa nuqabadii uu ka tirsanaa oo garabkooda uu taagnaa uu ka baxay ilaahi subxana watacaala iyagana samar iimaha ka siiyo booskiisana waxaa weyaan badel kheer qaba allaha usoo geliyo waxaan kaloo u tacsiyeynaynaa wilaayadii dee uu la shaqaynayey oo garabkooda uu taagnaa oo khayrka iyo wanaagga iyo horumarka reerka uu kala shaqaynayey iyagana waxaa leenahay samar iimaan allah idinka siiyo insha allahu tacaala ilaahi subxana wataala waxaan weydiinaynaa musiibadaas uu idinku imtixaamay kuwii ku barmoosa allah idinka dhigay insha allahu tacaala si guudna dee beeshana waxaa leenahay bedel kheer qabo oo waxaa weyaan waddadii shalay uu ku hogaaminayay naqiibka ama malaaqa kheyrka iyo wanaagga uu ku ugu horseedayay iyagana waxaan leenahay haddii ayaan la dayicin intaas ayaan rabnay insha allahu tacaala inaan la wadaagno sidoo kale qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada shabeellada hoose ayaa dhankooda ka tacsiideeyey istishaadka suldaanka anoo ah magacayga suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan suldaanka beesha tunni waxaan tacsi tiiraanyale halkan uga dirayaa malaaqii lagu dilay gobolka bakool oo malaaqa guud ee beesha hadama ahaa oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi maxamed yare waxaan halkan uga tacsiinayaa ehelkiisa waxaan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo waxaan kaloo halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan halkan kaloo uga tacsiyeynayaa dhammaan nuqubada soomaaliyeed mujaahidiinta ah waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wadaadkaas malaaq cabdulaahi waxaan kaloon halkan uga tacsiyeynayaa walaayada gobolka bakool oo uu ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay gadaashiisa annagana nama fidneeyo kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo bismillaah anigoo ah suldaan maxamed mayow abuukar ahna suldaanka beeshayntire awal si guud tacsi guud ayaan waxaan u dirayaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed malaakhan oo ahaa nuqabada nin ka tirsan oo xubin firfircoon oo nuqabada ka mid ah uu ahaa haddana geerida naxdinta le ku timid waa wuxuu isaga raadinayay istishaadkan hadda uu galay markaan tacsidaas guud u diro ummadda muslimka soomaaliyeed waxaan tacsi kale guud u dirayaa walaayada gobolka bakool iyo nuqabada guud ee maxay ahayd walaayaadka soomaaliyeed waxaan leenahay walaalkan naqiibkan hadda geeriyooday waa naqiib annaga dhan naga wada tirsanaa oo aadna macnaha ka dhex muuqday nuqabada soomaaliyeed nin aad iyo aad wanaag aan ku aqoonnay ahludiin ah nin macnaha aad u dadaal badan ayuu ahaa marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala istishaadkiisii allaha ka aqbalo waxaa tan iyo markii uu shahiiday suldaanka allaha ka aqbale ummadda soomaaliyeed si isku mid ah ugu tacsiideeyeen geeradiisa iyagoona allah u weydiiyey inuu ka aqbalo shahiidkiisa sabar imaanna ka siiyo ehelkiisa mahadsanid cabdiqani kulan ballaaran oo u socday ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay degmadaasi bashiir muxidiin aboeman ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa ganacsigu wuxuu bulshada ugu jiraa boos muhiim ah iyo makaano qayim ah oo leh fawaa'id kala duwan xalaal miirashada ka dhowrsashada ribada iyo xaaraanta gudashada sakada iyo wanaagga oo loo kaashado waxaa ku bulaala ganacsiga kuna sii kobca hase ahaatee intaas wax ka mid ah haddii uu naqsi ku jiro ama ay jiraan aqdaar kale oo nidaamka ganacsi waxaa halkaasi ka dhalanaya macaasi iyadoo laga taxdirayo nawaahida awaamirta dhanka ganacsigana la isku boorinayo wuxuu maktabka al amru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar kulan la mid a kuwii ka horeeya ee qaybaha kala duwan ee bulshada uu la yeeshay ganacsatada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa lagala hadlay qodobo kala duwan oo muhiim u ahaa mowduucan iyadoona loo soo bandhigay muuqaalo waafi ah oo dadka u soo bandhigaya halista waxyaabaha looga digay in ay caadaystaan sida ka ganacsiga bagaashka iyo daawooyinka dhacay iyadoona lagu booriyey ka faa'iidaysiga dhammaan qeybaha xalaasha ee uu allaah u jiideeyey si ay uga ajar xisaabsadaan acmaashooda qodobadii muhiimadda la siiyey ee aadka looga wacyigeliyey ganacsatada waxaa ka mid ahaa mafhuumka bayca iyadoona lagu baraarujiyey ahmiyaddiisa iyo sida ay tahay in looga faa'iidaysto beeca xukunkiisa si guud kitaabka iyo sunnadu waxay tusiyeen inuu yahay shay bannaan oo xalaal ah in la ganacsado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa axala allahu albayca wa xarama ariba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idii xalaaleeyey beeca wuxuuna idinka xaaraantinimeeyey ribada buyuucda kuwooda xaaraanta ahna waa laydinka reebay inaad ganacsi xalaal ah aad wax ku ganacsataanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idiin baneeyey allah subxaanahu watacaala mar kale wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum war dadka mu'miniinta ah oo hantidiinna dhexdiinna ha ku kala cuninina si baatil ah laaluush iyo ribo iyo xaaraan ha ku kala qaadanina ilaa inay tahay ganacsi aad markaa dhexdiinna raalli a iskaga tihiin maahane si kale hantidiinna ha ku kala cuninina idan marka ikhwa beecu si guud waa shay xalaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo jideeyey beeca shuruud ayaa loo shardiyaa qofka kasta oo ganacsanaayana waxaa lagama maarmaan ah in uu axkaamta beeca uu yaqaano oo uu barto haddaba kadib kulankan sidee ayay noqotay natiijada maxayse uga dhigneed dowrkan marka laga hadlayo waxyaabihii ay ka faa'iideen intii uu socday waa kan guddoomiyaha ganacsatada degmada jamaame oo arrinkaas ka hadlaya oo kitaabo beec iyo waxyaaba badan noola akhriyey ee ilaahay subxana wa tacala kuma darnaadeen marka waxaa kaloo dheeraad ah culammadu ay noo sheegeen in raashiinka ganacsatada degmada jamaame iyo nabaaxigeeda ganacsatada in laga ilaaliyo bulshada ay u ilaaliyaan ayagaa hormuud u ah ayagaa mas-uuliyiin ka ah in ay ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay sida bariiska iyo burkii iyo baastada sida daawada oo kale waxaasoo dhan markay macnaha waxaa waaye ayagaa mas-uuliyiin u ah ayagaa ganacsato u ah ayagaa ilaahi subxana wa tacaala macnaha korkooda ka yeelay inay waxaas ka ilaaliyaan bulshadayna degmada jamaame marka waxaan leeyahay insha allah waan ka ilaalin doonnaa waan ballanqaadaynaa waxaan ka faa'iday dowladdan halkan maanta holkan oo degmada jamaame ku yaallo aan culammada ka dhagaysanay faa'iido badan insha allah hadda kadibna insha allah waan soo dhaweynina ganacsatada qaybahooda kala duwan ee ka qayb galay waxaa si weyn loogala dardaarmay inay si hufan u gutaan mas-uuliyadda saaran iyo booska ay bulshada ku dhex leeyihiin waxaa mid ka mid ah qidaacyadaas ganacsi uu noqonayaa midka caafimaadka waxayna dhakhaatiirta degmadu ee farmasiyaasha ay qayb ka ahaayeen xubnihii kulanka ka qayb galay iyaguna waxaa dhankooda ay ka faa'iidaysanayeen qodobadii wacyigelinta islamarkaana qaybtii uga aadaneed kala kulmay nasaa'ixda iyo baraarujintii loo soo jeedinayey waa kan mid ka mid a bahda caafimaadka oo arrimahaasi sharxaya daawada dhacday waa mamnuuc in dadka laga iibi bulshada bulshada deegaankan environmental sideetan shan tuule ka koobanta degmada jamaame bari galbeed iyo waxay ka koobantahay iyo waqooyi iyo dhinacan koonfur markii isku dar waa dhul aad u baxduwan waana u dhexeeya webi iyo badda ayaan u dhexeyna annaga hase ahaatee maanta maalin waa noola boorriye wixii in la siiyo qofka tramadol oo kale asbarinka oo kale maada sleya oo sun ah oo asl kusubsanya novirjinka wax kusubsanya maada laho mitmisona kusubsanya beerku wax u dhima daawada qaarkeed waxay dishaa wadnaha qaar waxay dishaa beerka qaar waxay dishaa keliyaha qaar qaskeeda ka disha isbaas gariifka ka lahaysa tan beerka disha waxaa ka mid ah sida qofka oo ama wadnaha ku dhacda wadnaha ku dhaca sida asbrinka oo kale wax kusubsanya maada la asiid qofka hadduu cuno laba xaba ka cuno kawa waa isjiida oo soo dhacay hase ahaato in deegaanka la ilaaliyo wixii oo beeca oo madaawadaas dhacday in la iibsan daawadan waxa ku qoran yusuf two waxa ku qoran saddex sano kadib ay soconi toona hadday dhacaysaa yusuf within three years yusuf within four years taas oo kale ee daawooyinka horta way kala baxayaan in de- deegaanka shacabka la ilaaliyo shacabkan waxaa mas-uulka ninka daawada gacanta ku haya waddankan nin wa- nin walba wuxuu mas-uul ka yahay daawada gacanta u ku haya ama raashinka dhacay baastada caanaska fintada kookada uu mas-uulka yahay in la ilaaliyo qiyaamana qof kastaa loo su-aala hadduu dad masaakiin ka iimi ay cunaan ama ku dhintaan ama dhibaato soo gorto qofka ma dhimanaya lakin neerfaha qayb kamida ka tagayan si kastaba ha ahaatee ganacsigu waa wasiilo uu bini'aadamka ku kasbado risqigiisa xalaasha ah waana mid uu allaah ajar iyo xasanaad aakhiro iyo fawaa'id adduun uu kaga helayo marka uu qurxiyo nidaamka uu maareynayo kulamadanna waxay ahaayeen kuwa ay mujaahidiinta bulshada ugu wacyigelinayaan arrimaha ay dhacdo inuu shayddaanka ku hoggaamiyo oo dhibaato u keena bulshada muslimka ah waxay ummadooda la jecel yihiin badbaadada ay iyagu la rabaan naftooda maadaama ay qaadeen mas-uuliyadda ilaalinta badqabka deegaanka iyo kobcinta garaadkooda xilli ay jiraan dhagaro shayddaani ah oo hadafkoodu yahay sidii ay dadku ugu daadan lahaayeen bohollada jahliga macaasida iyo baadinimadii lagu naartegi lahaa maasanad bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh